asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan golaha nineteen waxaa caawa marti loogu ah amiir maxamuud yuusuf oo magaalada gaalkacyo ku sugan hadda oo ah guddoomiyaha howlgalka iyo weliba horumarka ee gobolkaasi mudug sida magaalada gaalkacyo amiir magacaygu waa dhagood waa ku salaamayaa waxaan jeclaan lahaa inaad xoogaa warbixina adiga lafahantaadu naga siiso xaaladda hadda gobolka iyo magaalada ku sugan tahay iyo dadka cusbaalka ku jira iyo baahida ka jirtada
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga magacaygu waa amiir maxamuud yuusuf ciise geelle waxaan hadda kasoo galay fadka magaalada gaalkacyo dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal aad baad umahadsan tihiin allah idin karaameeyo ajar iyo khayr allah idinka siiyo shirka ballaaran oo aad qabateen ummadda ballaaran oo aad ku keenteen waktigan xasaasiga ah oo guud ahaan deegaamadeeni puntland ay ku jiraan ama gaar ahaan hadda gaalkacyo dhibaatadii ballaareed oo ka dhacday oo runtii maaragtay keentay khasaaro aan marnaba la qiyaasi karin hadday tahay burbur dhaqaale oo aada u ballaaran dhimasho dhaawac barakac moralki xataa ummadda oo maarata runtii aada u hooseeya hadda waxaasoo dhan baa meesha ka dhacay marka kulanka balaaran hawsha u qabateen waa hawl aada munaasab u ah waa hawl runtii idin la-eg oo haddee mas-uuliyada caama ah aad baad ugu mahadsan tihiin annagu marka maadaama aan ka mid nahay haddee mas-uuliyiinta dalka jooga meeshaan waxaa ka dhacay waa waxaad kulligiin ka warqabtaan ama lacaalama ka daawateen kollay culeyskuna waxa uu fuulay ama dhaqaalihii ama bulshadii maarata ganacsanaysay oo dadkii sababta yaraa intii ku baaba'dayna waa intaad way ogtihiin daawaci weli wuxuu daadsan yahay cisbitaalka dawladda ama cisbitaallo private ah intaba waa ay daadsan yihiin iyo guryahada wax hadda la taaban karoo loo qabtay runtii ma jiraan intii dhawatay allah naxariisto waad waad waad ka wada warqabtaan burburku aad buu u ballaaran yahay haddee waxaan idinku baraarujinaynaa dhammaantiin meel aad joogtaanba dalku waa dalkeenii dalkuna waa dadkeenii musiibaduna hadda meel bay ka dhacaysaa ilaahay baa kontaroolo xukuma meel ku xogi doonta iyo wax iman doona lama yaqaano waxaa maanta kaloo loo baahan yahay solidarity wax la yidhaahdo in dadku maaragtay ay qiyam weyn isku ay isku kaashadaan oo ay u weyn tahay dee diinteena islaamka oo kulligiin maaragtay ina wada midaysa in maarata la iscaawiyo tacaawun calalbiri wataqwa baa ilaahay yidhi wax wanaagsan in la isku caawiyo maanta oo kale intaa waxaa dheer hadii dad maaragtay isku isira baynu nahay ama soomaali ahaan ama hadda haddii dadkii xoogaa waxaa la kala qoqobay puntland ahaanba marka maanta kale hawshaasi loo istaago oo qof walba meelu joogo kaalintuu geli kara uu galo aad iyo aad baan isugu baraarujinaynaa kollay dhadhaqaaqa weyn oo hadda jira anugu runtii ma ogi markaan runta aana cabiro dhadhaqaaqa weyn hadda ma ogi dawladdu waa dadaaleysaa intikarankeeda madaxweyne ku-xigeenkii ba hadda yimid iyo tiimkiisi oo dhan gaaka ay joogaan madaxweynuhu waa maqan yahay waad maqasheen dibaduhu jiraa wuu ka warqabaa dalka oo waxa dhacay intaa wuu soo hadlaa wuu ka warqabaa wixii dadaal uu geli karo kolley hadda wuu gelaya waa mas-uuliyiinta caamka ahayd laakiin dhibku waa dhib runtii aan loo diyaar garoobin iskeelkiisuna uu aada u ballaaran yahay marka haddii wixii gaar aad ii weydiisaan insha allah waa iskaga jawaabayaa inta hadda aan ka warqabno dhaawacu waa ilaa qiyaasta toddobaatan sideetan baa lagu qiyaasta dadka dhaawacmay oo hadda ma inta ugu dardaranna waa maaragtay waa in kooban oo qaar maaragtay guftay qaar maaragtay lafahan muhiimka dhabarku ay jaban yihiin marka dhaawac ilaa sideetan toddobaatan sideetan baa lagu qiyaasaya xoogoodu laba cisbitaal bay kala yaalaan cisbitaalka dhagacadde iyo cisbitaalka general hospitalka bay kala yaalaan oo amir waxa aan jeclaan lahaa bal hadda inaan eegno maxaa baahida dhabta ah ee aad maanta rabto in ummadda soomaaliyeed iyo weliba dadka reer puntland golahan aadka ugu faraha badan iyo ummadda soomaliyeed golahan ka buuxdo oo dhan maxaad jeceshahay oo aad og tahay oo ugu baahi badan oo aad u soo jeedin lahayd in dadkaasi laga soo caawiyo waxaa jira dhismayaal burburay waxaa jira dad dhaawacmay waxaa jira dad dhintay baahi fara badan baa jirta maxaad jeclaa maxaad rabtaa inaad ku tiraahdo aad rabto inaan dadkaas laga soo caawiyo
walaalayaal khayr badan la siiyo prioritiku horta waxna waa wax emergency ah waxna waa wax maarata mustaqbalka dhow ah waxay markirsiga ugu weyn waxa weeye waa dhaawaca waxay dhinteen xitaa way dhinteen inkastoo de saamaynta ay ay yeesheen intay caayilo ka tageen inta caruur ka tageen inta dhibaato ay ka tageen oo kulligu waad kagaa jirtaan laakiin markirsiga hadda ugu weyn ugu muhiimsan waxa weeye dadka dhaawaca horta inta liidata in la qaado oo la daweeyo inta ku xeexeegta laftooda maaragtay in isha lagu hayo emergency waxaa isbitaallada dawe inay helaan dadka ay ku daweeyaan inay helaan baa emergency waxyaaba muhiimka kamid a waxaa kamid a burburkii dhacay laftiisii maaragtay priority loo kala sameeyo oo ay ugu horeysay repair in lagu sameeyo isbitaalkii general hospitalka wixii la repair garayn karo laakiin mustaqbalka loo baahan yahay isbitaal maaragtay meel seefa ku yaala oo habaysan mustaqbalka loo baahan loo baahan yahay runtii intaa waxaa dheer sidii ma waxaan ku yidhahdaa haduu wixii burburkii dhacay oo ballaaraa oo dhaqaale burburka lafteeda wixii laga wakri laga qabto xaqiiqatan waxa meesha ka dhacay waxaad u ballaaran weeye wax hadda maaragtay teleconference hal mar lasu laisugu yimid haddii lagu wada gaari kara runtii maaha marka prioritiesku intaa loo kala qaadqaado baan qabaa anigu
waa gartay sheekh cabdirasaaq sancaani maxaad rabtaa inaad ummadda soomaaliya ku tiraacdo meel hataabanin adoo mahadsan maxaad jeceshaa in ummadda soomaaliya u gudbiso adoo mahadsan caawa golahan kasoo qayb galay nineteen sixty iyo hawsha tan caawa gurmadka ee ka socota
bismillah ma la maqlayaa si fiican
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah wacala alihi wasaxbi alkarim walaalayaal arrinta meesha ka dhacday sida hadda aan maqlayay waa arrin aad iyo aad u weyn ama aynu la soconay qofka muslimkaana dee waktiya uu kuu baahan yahay baa jira markii uu kuu baahan yahay oo aad ku dhibaataysan yahay haddii uu dhinaciisa kaa waayo markuusan kuu baahnayn macnaha waxba tari maysid dadkaas dad muslimiin weeye waa dad soomaaliyeed waa dad maaragtay musiibo ay ku habsatay oo dad sameeyey masaa'ibta haddii bini aadmi uu sameeyo kale iyo haddii ilaahay mid uu keenay inta way kala xanuun badan tahay musiibo bini aadmi uu ku sameeyey baa ku habsatay oo maaragtay yani naftoodii dishay qaarkood oo dhiiggooda daadisay waxay u baahan yihin runtii maaragtay in lala danqado oo qofka muslim oo damiir xayi ah oo nool uu ku jiro qalbi macnaha fayow uu ku jiro inuu la danqado oo maarata duruftooda wixii laga qaban kara laga qabto baa waajiba ilahay caza wajalla wuxuu yidhi maaragtay waman axyaaha fakaanama axya annaasa jamiica qofkii hal nafta nooleeya oo maaragtay sabab ugu noqdo inay noolaato wuxuu la mid yahay qof nafaha bini aadmiga oo dhan nooleeyey oo maaragtay ugu sabab noqday inuu nooleeyo leanna qofkii hal qof badbaadiya oo u danqada wuxuu la mid yahay qof maaragtay u danqan lahaa dadka kale u danqan lahaa walaalayaal diintan waxay nafaraysaa inaynu xayawaanaadka yani badbaadino bini aadmiga martabada sare ilahay uu siiyo sharafta leh waa min baabi awla waa kasii horeeyaan qofka bini aadmiga ah oo dhibaataysan in lala gurmado oo yani la caawiyo waxyaabaha ilahay loogu dhawaado oo ugu waaweyn bay kamid yihiin waxaan dadka muslimiinta ah oo halkan ku jira iyo kuwa kale oo ka maqan baan usoo jeedinaya oo anigu aan ugu horeeyo in dadkaas muslimiinta aynu caawino oo dhaawaca maaragtay maanta banaanka yaala oo maaragtay yani istaallo aan ku munaasab ah oo wax lagaga qaban kara haysanin oo runtii maaragtay dad innaga ina lamida ah oo qaarkood ay caruuro usoo shaqo tageen yani in dadkaas maaragtay aynu dhibkooda kala qayb qaadano oo aan ilahay darti aynu arrintaa ilahay ugu dhawaano qof kastaa marka inuusan ka ka harin ololaha hadda socda oo maaragtay dadkaas loogu kulmanayo qof waliba oo innaga inaga midi walaalayaal waa inuu ka qayb galaa dhibaatada dhacday aad iyo aad bay weyn tahay dad baa naftoodii waayey ilaahay hor aaday kuwaa maaragtay meeshii soorsiga ay wax ka heli jireen oo diinka ay ka qaadan jireen laga burburiyey waxyaabahaas oo dhan waxyaabo maaragtay yani dambe weeye laakiin hadda waxa ugu daran sida maaragtay amiirka uu hadda iga horreeyey waxa ugu xanuun badan dadka dhaawaca maanta oo maaragtay yani in wax laga qabto u baahan oo yani yani waa mushkilad taagan weye walaalayaal emergency aad banaanka u yaallo weeye dadka muslimiinta waa waajib inaynu maaragtay aynu la gurmano oo aynu la danqano ahana u fiirinin maaragtay ilahay dadka u fiiri ilahay caza wajalla ugu dhawow in maaragtay ha u fiirinin yani gobol ha u fiirinin muslimnimo u fiiri ilaahay dartii u fiiri qof maaragtay muslim adeeg kula mid ah oo saakay soo shaqo tegey oo maaragtay suuqiisa yimid oo ay mushkiladaas qabsatay waxayna arrintaani ka mid tahay walaalayaal fitanta waaweyn oo maanta adduunka ka jirta oo maaragtay adduunkao dhan dhibaataynaysa ayay ka mid tahay ilaahay waxaan ka barinay inuu intaas noogu joojiyo oo ilaahay uusan kuwo kale oo hor leh uusan noo keenin nafsin baan ilaahay ka magangalay subxaana watacaala waxa waajib walaalaya inaynu la danqanno oo aynu maarata dadkaas aynu dhaawacooda wax ka qabanno oo dadka maaragtay yani aynu daweyno oo qofka muslimka ahay uu shirkisa maaragtay meeshaas oo kale uu ku bixiyo meel ka wanaagsan hata lagu bixin lama jirto marka intaasaan usoo jeedinayaa waxaana ka codsanayaa dhammaantiin inaad ka qayb gashaan oo qofkii maaragtay yani uu la baxayo qofku yaraysan qofkii maaragtay boqol dollar bixiyo caawa waxa weeye meel weyn bay awdaysaa runtii oo ay maaragtay ay ka soo baxaysaa
waayahay sheekh sugulle adigu maxaa ku tag lahayd waad caawa rabtaa inaad ku tiraahdo mujtamaca soomaaliyeed oo ku maqlaaya meel aad taabanin maxaad rabtaa ku tiraa sheekh sugulle sheekh sugulle amir may maqlaysaa amir maxamuud yuusuf may maqlaysaa sheekh sugulle may maqlaysaa waayahay allah mustacaan agu yeer cabdiraxmaan dalmar cabdiraxmaan dalmar maxaad jeceshaa ku tiraahdo caawa ummadda soomaaliyeed ku dhegeysanaysa adoo mahadsan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله runtii dhibaato weyn oo baaxad leh baa ka dhacday waddanka ummadda muslimiintana waxaa lagu yaqaanaa markay dib dhacdo dadka walaalahooda oo dhibaatada gaadhay in loo gurmado annaga haddii aanu nahay reer minnesota abaabulkaas baa ku jirnay guddiyaa jira guddiyadaas waxaa jira masjidka xawda oo sheekh kancaani joogo in qofkii lacag diraya inuu ku soo aadiyo masjidkaas nambaradii waxaynu siin doonaa moderatorka laakiin guud ahaan runtii dib weyn baa dhacday annagu waxaan la xiriirnay waddankii isbitaalka guudna waa la hadalnay maamulkiisa isbitaal kaloo dhaawacu yaallina waa la hadalnay odayaashiina waa la hadalnay runtii waxyaalahanu wax ku cusub weeye gobolka damageka intaa la-eg waana arrin u baahan inaynu respondi garayno wey runtii waa inu ka qayb qaadano sababta waxa weeye suuqi ugu weynaa oo hadda gaalkacib ahayd oo dadkaas masaakiinta ay meheradooda ahayd waa burburay dad badan oo maataa oo ka shaqaysan jirana maanta waa dhaawac ama waaba dhinteenba isbitaalkii guud laftigiisii structurekiisii wax weyn baa gaaray oo wuxuu baahan yahay in la dhiso dowlad weyn oo waddanka ka jida ma jiro waa maamul goboleed runtii dowlad federaal oo xoogla oo dalka caawinaysaana ma jiro waddankanu shan iyo labaatankii sano hadda siduu warku jiray wuxuu ku soo badbaaday dadka diaasbarada ama familigooda lacag ha u direen ama ha ka qaateen iskuuladii caafimaadkii mashaariicdii waddanka ka socotay marka guud ahaan waxaan odhan lahaa runtii aynu u istaagno barnaamijkaas waxaanu samayna contactis rawda iyo samcaani iyo teleefonadaasoo dhan dadka minnesota iyo gaarkeeda degan qofkii meel kala degan waa noo soo diri karaa oo sheekh samcaani cabdishaaq uu kusoo qori karaa lacagaas waxaanu rabnaa markaanu ururino inay noqoto prioritygii laga hadlayey inay ku baxdo oo ah dadka culus oo dhaawac ah oo dhibaatadu gaadhay in lagu daaweeyo short termka waxaan rajaynaynaa marka barnaamijkan caawa ay nineteen sixty qabatay aad iyo aad baan uga mahadinayaa waxaan jeclaan lahaa in ay badiyaan programkan oo ay dadka continuously u wadaan intii muddo ah dad badan aan caawa kasoo qalgelin baa jira si ay iyaguna u ogaadaan informationskaas iyo wixii jira marka insha allah wixii informationa moderatorka haya sheekh samcaani iyo baan ku celin doonaa bile sugulle hadday maqlayaan qaabka lacagaha loo qaban karo iyo cidda lala soo xiriiri karo oo ah masaajidka rawda iyo sheekh samcaani telefonadii waxa iyo moderatorko dadka siin doona annaga minnesota large community xooglaanu nahay waxaan rabnaa inaan arrintaa liid garayno oo nolol america dadkeeda iyo yurub aan aynu ka wada shaqayno b d f iyo faaraxna ay coordinate gareeyaan yurub iyo north america iyo meel walba hadda yurub aad bay uga socotay abaabulku iyo ingiriiska intaan ka warhayo iyo denmark iyo marka objectiveka in laga wada shaqeeyo oo dadka loo gurmado aad iyo aad ayaa mahadsan tihiin wixii shaalaad qabtana ka jaawi doona salaam aad iyo aad baad umahadsan tahay amir may maqlaysaa markay maqlaysaa amir may maqlaysaa
raalli ah walaal waa bilo nin la yidhaahdo anaa soo xiray amiirka marka okay ku soco bil aad baan kuu socdaya boqolkiiba boqol bil haye maxaa damacsantay maxaa jeceshaad caawaad ku tiraado ummadda soomaaliya ku dhegeysanaysaa
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed وعلى آله وأصحابه أجمعين دمان dadka ku jira waan salaamayaa runtii dee waa la yidhi wixii muhiimka ahaa sida cabdiraxmaan uu sheegayna anagu ragga halkaan joogaan nahay marka hawshaas dee at least inaan damiirkeena muujino dad ducaaligu wuxuu macno ku leeyahay inuu dee wixii uu isaga ku habboon ama caqligiisa iyo dadnimadiisa uu isticmaalo marka dhibtaan dhacday inaan dadkii dhibkii la qaybsano oo dhibtaas waxaan ka awoodno maanta waa inaan anagu waxaan dhaqaalo hayno iyo caqli waxaan haynaba maaragtay aan gacan siino marka waxaan jeclaan lahaa maaqaana dadka ku jira ma xagee baa laga soo galay oo xog yar haddaan taan ma north america waa loo america u badan yihiin dowlad america iyo canada waa kan canada iyo maraykan qof baa ka- qof baa kasoo gala yurub iyo kasoo geli kara haddii ilaa yidhaahdo marka dad fara badan baa ku jiro aada iguma wada muuqdaan balse waxaan jeclaan lahaa inaan u gudbiyo lambarka sheekh cabdirasaaq sancaani lambarka sheekh cabd- sheekh sheekh cabdirasaaq sancaani waa masjidka rawda waxa weeyaan six one two two zero five nine five six five six one two two zero five nine five six five waa sheekh cabdira- sheekh cabdirasaaq sancaani waa masjid rawda weeye oo masaajidku hadda ka ballanaya sheekhu Eh, sheekh aad baan ku salaamaya sheekh cabdirasaaq salcaani maxaad jeceshahay oo kale adres hadaad sirayso dadka iyo haddaad taleefon kala siraysaba
bismillah walaalayaal waa mahadsantihiin taag runtii intaas aad sheegtay weeye lambarkaas qofkii raba inuu iga soo aniga iga soo waan karaa taagka lambaro kala badan buu leeyahay oo interestkan laga helayo qofkii raadiya haddii aad timaadid ereyadana maaragtay waa waad imaan kartaa xafiisku mar walba furan yahay qofkii joogaa waad u jeedaysaa iyo lacagta waxay tahay baad u sheegaysaa insha allahu tacaala meesha loogu talagalay markaas dadka aan iyagu dadka aan iyagu minneapolis joogin maxaa ugu tala gasheen sidoodaba iyaga laftigooda
dadka minneapolis aan joogin ee soo diri kara waxay kusoo qorayaan magacyadaas cabdiraxmaan bay kusoo qori karaan dalmar bile maxamed sugle aniga oo si- cabdirasaaq ah- eh, sancaani ah een, cabdirashiid bare muuse raggaasay kusoo qori karaan marka waa guddigii uur dhaqaaqaya hawshaan oo oo een, magaaladan minneapolis ka shaqeynayo
aada iyo aad baan idin salaamayaa sugulle waxa weeyaan six one two two two six nine zero one nine sheekh sancaani waxa weeyaan six one two two zero five nine five six five sidoo kaleeto eh, muxuu ahaye cabdisaaq eh, cabdiraxmaan dalmar nambarkiisa waxa weeyaan six five one two four six three six two two six five one two four six three six two two idigoo mahadsan websiteka lafahantiisa markaad degeysataan baad seeraysaan lambarada Eh, qof kasta oo golaha nineteen sixty caawa ku jiro adoo mahadsan si aad ka geysan karto ka geyso Eh, sidoo kaleeto eh, fidi oo weliba facebookyada ku fidiya idinkoo mahadsan aad iyo aad baan idin salaamayaa ereyga ugu dambeeya eh, waxaan siinayaa haddii ilaahay yidhaahdo eh, eh, madaxweynaha puntland diaspora waa faarax aw cisbaan faarax aw cisbaan kusolow
dhagood aad iyo aad baan kaaga mahadinayaa ragga iyo haweenka walaalaha intaysan kala tegin mahadnaq ka sokow waxaan rabaa inaan idiin sheego accountiyo eh, xawaaladaha ah baa la furayaa eh, oo lagu midaynayo dhammaan tabarucaadkaasi Eh, tabarucaadkiinaasi boqolkiiba boqol iyagoon waxba la docodhacayn oo xawaaladuhu aysan commission ka jaran ayaa baahidu meesha ka jirto oo ah dadkii ku waxyeeloobay mid dhintay qoyskiis iyo mid nool eh, dabiibkiis iyo takhtar eh, takhaatiirta cisbitaalada u gargaarkooda bay dhaqaalahaasi ku bixi doonaan meel kalena lama marinayo ilaahay idankiis dhagood baan usoo sheegaynaa accountiyadaas eh, iyo guddiga gudaha ka jira oo accountigaas eh, maamulkeeda iska leh oo uu gacanta u hantidaasi eh, eh, u tegayso annagu magaalooyinkan kala joogno already lacagaanu bilownay ururinay cash baanu hadda qabanay Een, ilaahay idankiis marka ee, magaalooyinka kala duwan oo smobilize gareeyey reer minnesota unbaa caaw meesha u badnaaya taa micnaheeda maaha in fundraisingku beedkiisu een, minnesota kaliya yahay meel kastood joogtaan dhagood markuu idiin soo diro oo websitekiina een, golaha 1960 lagu soo qoro accountiyadaasa wixii ilaahay hortiisa u tabarucaysaan aad ku shubi kartaan Een, dadkii caawa hadlayay baa mas-uuliyadda qaadaya oy gaaraysa oo odayaashii mataqaana gudaha joogay arrintaa iyada ah marka walaalayaal idinka iyo intaad gaarsiin kartaan oo naga maqan oo tabarucaad ka geysan karta waxa weeye wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduu cinda allahi
ilaahay wuxuu leeyahay wixii aad ilaahay u hormarsataan wixii oo ka yani badan oo ka jijibaaran baa ilaahay horta isugu tegi doontaan sila maanta yarta oo bixinayno oo dadka aynaan arkin oo aynaan aqoonka ulahayn oo walaaltinimada iyo islaamnimada iyo ehelnimada aan ugu gargaarayno oo distaniskaa fog jira oo aan ilaahay ka sokow ceedna oo ceelna u qodayn ceedna u maqnayn aynu gargaarayno awlaadeenu ilaahay ugu gargaaraya aakhiradeenna faa'iiday u leedahay taa iyada marka waynu ku geesinimo gelinayaa eheladiina gaarsiiya fariintaas asxaabtiina gaarsiiya gargaarkaasna ka qayb qaata aad baan idinkaga mahadinaya waktiga aada noo hurteen anoo og qof kasta inuu mashquul yahay laga yaaba dadka qaar inay habeenbar u tahay dadka jira qaaradaha kale intaasaan kaga baxayaa maamulka golahan waan mahad gaaraan u celinayaa sida aada noo facilitate garayseen waana golo mataqaana aan ku xisaabtami karno walaalahayadada ay maamulaan tacaawuna cala biri wataqwa walaa tacaawuna cala ismi walcudwan wixii wanaag in la isugu gargaaro oo dhagaha laisku raariciyo oo qalbiga la isku furo weeye soomaali waxay ku badbaadi karto intaasaan uga baxaya hadalka aad baan kaga mahadinaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu halkan waa golaha nineteen six golaha codka shacabka soomaaliyeed website golaha oo ah w w w dot golaha nineteen sixty nineteen sixty waa nambar caadi golaha waa soomaali golaha nineteen sixty dot com ayaad ka heli doontaa labada waraysiyo ee kala duwan ee weliba kala dambeeyey aad iyo aad baan u salaamaya boqol kiiba boqol waxaa nagala qayb qaatay caawa barnaamijkan amiir maxamuud yuusuf sidoo kaleeto doctor cabdulqaadir maxamuud dagacade sidoo kale madaxweynaha puntland diaspora waa faarax aw cusmaan iyo sheekh cabdirasaaq sancaani iyo sidoo kale sheekh sugulle iyo weliba cabdiraxmaan dalmar aada iyo aad ayaan idin salaamaya intii nagulaha ku jirta waadhagood iyo maamulkoo idin leh